الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام waxaan filayaa aantan waxaynu ku jirnay xaaladdaba gaddoona si ay u dhammaan doontana aan indheheedu wakhti dhow muuqanin imtixaanku adduunyada dadka wuu soo maraa laakiin wax waliba asbaab buu leeyahay asbaabahuna adduunka wareegiisu wakhtigu waa kala duwanaadaan magacyada iyo dadka matalayana waa kala duwanaadaan laakiin waxaa dhacaya asbaabaha keena iyo waxa looga baxo qawaacidda diinteenna iyo nusuusta shariicadeennu wax badan bay hore iga tilmaantay iyadii ay tilmaantay umbaanan hadda la noollah waxaa dhacayaay asbaab buu leeyahay jir looga baxana waa leeyahay dhibku ma aha asbaabta in la garta ma aha dhibtuna ma aha culaysku in sida looga bixi lahaa la garto laakiin dhibtu waxaa weeye in diyaar loo yahay in wixii keenayna laga tago oo la daayo wixii looga bixi lahaana la sameeyo dhibtu waxay tahay nin dhibkii ku jira wixii keenay garanaya inuu dooyandedaayana aan rabin si looga bixi lahaa garanaya inuu sameeyana aan doonaynin adkaysiiyo calool adagna aan lahaynoo cabaadka iyo calaacalkiisu uusan dhammaanaynin saddexdaa isma qabato wixii keenay waan garanoo dayn maayo sidii looga bixi lahaana waan arkaayoo yeeli maayo adkaysina yeelan maayo cabaad iyo calaacalna joojin maayo walaalayaalow saddexdaa isma qabato waana sida aynu nahay wey hadda sida aynu nahay wey asbaabta keentay saddex baan ka soo qaadi saddexdaa waa saddexaad wada og tihiin laakiin waxaad ogtihiin ma idiin sheegaa wey sababta koobaad ilaahay aadamahan ma dulmiyo imtixaanka laynagu sallidayna dulmi iyo gardarra ma aha xaashaahu subxaana laakiin waa dembi la inooga digay oynu dabaalannay wey war dunuubta iska daaya war ilaahay ateeca war amarkiisa ilaaliya war xaaraanta iska daaya war macaasida ka fogaada maalin kasta layna yidhaahdaa innagana maalin kasta dunuubtii iyo macaasidii baan dabaalannaa haddii dhib dhacay kii ribo ku jiray ribadii ma daynin kii qayilayay qayilkii ma daynin kii meel xun u furayd meeshii xumayd ma xidhin kii dadka xaman jiray xanta ma joojinin kii khiyaanada iyo isdabamarisku isdabamariska khiyaano ma joojinin kii beanta iyo xanta ka shaqaynaya isku dirka ma daynin waxaan qiraynaa qur-aankuna ina baray wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wixii dhiba idinku dhaca waxaa idinku keensateen ood galabsateen wey dembi aad gasheen unbaa laydinku dawgalay ummaddan waxaa u khayr badnaa saxaabatu muxamadin calayhi salaatu wasalaam waa jiilka kudayashada mudan ummadda muslimka meelay joogaanbana magac iyo ammaanta ka mudan goorta magacooda la sheegana ducaiyo allabariga ka mudan allaha ka raali noqdo aan wada dhahna wey dagaalkii uxud baa dhib ka soo gaaray toddobaatan baa dhaawacantay toddobaatanna waa dhimatay rag badan oo akhyaarti ah ku jiraan way isweydiiyeen oo gaalaannu la dagaalamaynay diin iyo nabi baanu u gargaaraynay sidee waxa noogu dhacay bay yidhaahdeen ilaahay baa jawaab gaaban siiyeyoo wuxuu yidhi qul huwa min cindi anfusikum idinka dembi idinka yimid baa keenay saxaabadii nebi maxamed saa haddii lagu yidhi aniya adigu xaggeen joognaabaad u maray intee dembigeennu leegyahay dembi iyo macaasi aan gallay waa sababta koobaad ee ibtilaa'aadkan midka guud iyo ka gaaraba in badan inoogu dhacaan sabab labaad baynu leenahay kala qaybsanaanta iyo iswada dabagooyada wey reerreer baa loo kala socdaa xisbi xisbi baa loo kala socdaa cidda aad rabta inaad wax iska dhahdana kuma kala taqaano umana kala duwanid maantao dhan reer hebel iyo reer hebel baynu ka sheekaynaa war maxaynoo dan guudoo saan u noolaannaa war waxaa yaryarkeen la isku hayo markii taweyni timaaddo meel baa la wada dhigtaa waxaan dhahaa marar badan soomaalidu dibidii looda ku wada jirtay baa ka caqli badan dibida looda ku wada jirta say isu dagaalayso markii mid dibadi dibadda ka yimaada saf bay wada galaan kaa markay saaraan ay soo noqdaan bay iyagu isaraardiyaan wari dadka ummaddan ummad mawqif wada leh madaxeedii iyo shacabkeedu kala dambeeyo danaheeda guud ee ka dhaxeeya lama huraanka ah hal meel uga wada jeeda oo caqliga isku darsata oo dhaqaalaha isku darsata oo danteeda meel uga soo wada jeeda cidna si dhayala iyo degdega kuma gasho laakiin markaad adigu isbiliqdo ee hilibkaaga bannaanaha wadho ee loo kala dhuunto ee ninba nin qaninsiiyo ee xariggii mid soo xiraba mid kala furo in la isfidhiqsado oo midba meel lagala dhaco tafaruqaasaa u sabab ah aan wax isu keennana waa lalaya aan wax isu keennana waa lalaya markii fadhi la isugu yimaadee laga soo baxo hebel hadalkaa markuu lahaa annagu noo jeeday baad maqli xataa wixii afka waa laysku soo afgartee la yidhaahdo geesinimo iyo kalsooni iyo dhiiranaan lagu fuliyo lama laha nin walba wuxuu leeyahay balaayada waxaa kalaa ka imane qadaadka intuu xooqdo waxa la isku heshiiyeed maqashaan fadhiyadeennu waa af aan dhaqan lahayn cid ku dhiirata wixii lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo ma jiro midba midka kale uu ka cabsanayaayoo gadaal uga gabanaya ilahina qur-aanka wuxuu nugu baray ummadii hadday iskhilaafto way tabar daraysaa ummad tabar daraysayna dee cid kastaa da- daliilaysata cid nin laga adag yahay laga alla room ay noqdaan walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhab riixukum sababta saddexaadeen leenahay waa jaahil wax magarato ah oo innaga ah wey ninaan aqoon fiiciya aqoon fiicanna lahayn caqli iyo aqoon midna dadaan lahayn oo innaga ah baa qaybka qay sabab saddexaada way fara badan yihiin way fara badan yihiin mid inagaa midihi dhibtuu qayb ka yahay waxa dhacayuu wax ka sameeyaa intay dooniba tiraha la ekaadaan dhibkii dhacana wuu hor ordaa keennii garanayana maxaa iga galay buu yidhaahdaa maxaa iga galay buu dhahaa in innaga inaga mida ummaddan tabarta daran ee waxba iska celin karin ee maalkeeda haddii la boobo aan hay dhihi karin haweenkoodii haddii la kufsado aan jac dhihi karin haddii masaajid iyo diintoodii la bannaysta aan waxba iska celin karin haddii shabaqla dabada loogu goro aan diidi karin wax kale iska daaye ma diidi kari gaarigan gal xaggee la ii wadaa waa lagu soo dili maya ma dhihi karo ummad tabarteedu intaa ay tahay caloosheedii iyo nafteedii iyo cirdigeedii iyo maalkeediina bannaanka yaal isna uusan ka celin karin waxa uu samaynaya caradii ka dhalata ka celin karin buu qalalaase iyo rabsho ka shaqaynaya kaasi waa qayb safiiha ummadda unbuu god iyo dembi ku ridayaaye waxba kama qaban karo qayb labaadoo safiiha jira kuwa fadhi kudirirka wey kiyaa soomaaliya gashay baa la dhihi siyaasad soomaaliya laysku haystaa isaga cid tala weydiinaysa male xataa hadduu xisbi iyo raari iyo siyaasad taageersan yahay cidi lama tashato cidina tala ma weydiisato cidina qori kuma tirsato halkaasuu fadhiyaa hadduu wax dareemayo waxba ma tari karo wixii uu dareemayeyna inta uu qarsado afkiisa dhibkiisa kama badbaado bannaankaasuu fadhiyaa waa laahay baan loo kala kacaynin miiskuu garaacayaa wixii ka dhaca waa la arki doonaa tani ha gubata buu leeyahay hareerihiisa kuwa warka tebinaya oo qorayaa jaalla fadhi kudirirkoodii baan tagnay makhaayadahoodii waxa lagaga sheekeebaya ha gubato way waxaa wada cadow afkii afka xun nabadna wuu kaa geeyaa colaadna wax kuguma taro ninkii afka ka hadlaya ee xoog wax ku goosan kara wixiisan ha goosto laakiin tabar ma lihid afkaad ka qayliday afkaagii xumaa nabad kaa geeye dee colaad wax kaaga taro war hadalladan bannaanka ad la wada fadhidaan dariiqyada iyo makhaayadaha miisaska intaad garaacdaan shaha isku daadisaan ee isu wada hanjabaysaan nimayahu meel dur cidlaa ma joogtaan meel baadiyaana ma farfadhidaan did mid yaqaana ma laha miiska ku xiga dadka fadhiya waaya ma yaqaan dhinacan dadka kaana ma yaqaan in dawlad u shaqaynaysaoo kula duba casaladna kaa duubaysa warna kaa qoraysa waxa ay geynayso intaa fadhi ku dirir ka waya warka maalin kasta laynaga geeyo oo la yidhahdo waxani waa wadacadow meesha farfadhiya war dagaalna gelisee ma naga dhicisaan waxaan haysta haddaydan wax dhicin karinna walaalayaalow af xun oo colaadku geliye kaagama qabtee aan xakamayna bannaanka fadhi kudirirka hadalkeenna mawqifkaad rabtaa waad qadi kartaa waxaad rabtana waad dareemi kartaa laakiin hadal aan wax kuu tarayna adigiina dab kugu shidaya inaad tidhahdaa gar iyo caqli midna maaha garashana maaha aqoonna maaha afkeennu afkeenna xuni eenaan waxna ku togoosan karin waa qaybta sufahada labaadee dabka inugu shida waay qayb saddexaad baan leenaho sufaha warka beenta ah iyo isku dirkay ka shaqeeyaan maantao dhan wuxuu ka shaqaynayaa dad inuu u kala warqaado ciddii meel ka hadashanna sida wuxun uu fasiro reehbadii reehbal isku diro kooxibdii kooxibla isku dhufto meel baa lagu shiray baa la yidhi oo wuxuu leeyahay waraan jirin buu sheegi suuqana beenaan jirin buu sheegi meerheblaa la galay wax la galay ma jiro gabba wax laga dhigay wax laga dhigay ma jiro maalin dhaweytaan waxaan idhi dugsi qur-aan baa la yimidoo gaadhi buuxoo carruurtii yaryarayd ahaabaa la kaxaystay ninkii ii warramay baa igu soo noqdayoo wuxuu yidhi niyow carruurtii la kaxaystay ee bangaani baa la geyni waxba kama jirin markii carruurtii la kaxaystay maxaa dhacay dugsiyada carruurta kala cararaay baa ka dhacday dugsiyadii baa carruurtii laga xaabinayaa sheeko jirta maaha mid jirtoo la buunbuuniyo ilahay qur-aanku wuxuu nagu baray waidaa jaahum amru min alamni aw ilkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila arasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum dadka wax kala saari karaa warkan maxaa runa maxaa beena dhibkiisu intee laeg yahay war innagii baa iskaahuullayba soomaalidu warka beenta abay iska xisaaba meelo badan oo la didayaa markii maxabaa la sheegay waxaa loo diday marar badan waxaa xasuustaa nin laga sheegi jiray war maxaad ka carartay waxay deelo ka carartaan ka cararay wey ari beendida wuxuu ka cararay war niman yahow warkan beenta iyo kaakhulka badana beenta ee innagu wadnahan iska soo ridayno een beenta isu kala qaadayno ee war xuma tashiilka isku dirayna dadka aynu iska dayno waktigii wax dadka la isku diri jiray ma joogno dadku meel ay u cararaanba ma laho dadka qaxinaysa xaggaad u qaxin kii gaari raaca dhexdaa lagu baadhayaa kii mambaase aada dhexdaa balog yaalla kii siyeelow aada jidku yaalla dadkii qaxisa guryakaasi xaggeed geysay war iyagoo guryahooda jeega saan wax uga qaban karnaa u badbaadin karnaa bay ahayde inta guryaha joogtaan aan qaxinna goormaan isku ogeyn warnimayo innagii baa been iyo robagando iyo isku dir iyo warxumatashiil innagu aan dhexdeenna wadno warka hadda aan saaiso idinma dhihin hadhow casarka marka la gaaro inta joogtay waraysta wadaadku muxuu yidhi iyadoo ina laga jaray ina lagu daray baad arki doontaan baad arki doontaan soo fiiriye bal casarkii waraysta wadaadkii maanta muxuu yidhi dhaha qayb afraad baan leenahay inta aan ahayn qolyo ka ganacsadaa jira shaaha dadka laga qaadanayo qaar bangaali bay tagaan dadkii kunka shilin lagu soo daynaya labaatanka kun konton bay ogol yihiin maxaad uga aqbalaysaa buu lihi inta soo baxday buu kaa la qaybsan qayb dilaaley oo soomaaliya jirta guryo qaar lagu noqnoqday baan dabagaloo idhi maxaa guryahan lagu arkay qolaa soo dhex marta oo dad badan baa jooga meeshan ay yidhaahdaan markaasay kuwii galaan waxa laga soo qaatayna shaah bay ka qaataan kuwa waxaa samaynaya waayo waa wiilal soomaali ah qolyo hor orda soona sahmiya meesha laaluushka la kala qaadanayana qaaliyeeya war laaluushka xuna sharci daradana laga qaadanaya dadkii la caydheeyey haddana maxaad ugu sii qaaliyeynaysaan ummaddii maxaa usii jabinaysaan qofkiibaa bannaanka loogu iman kii u dembeeyey boqol iyo konton baa laga qaatay baa la dhihi kor bayna u socotaa isagoo laba boqol nafsiyan diyaar u ah uu tegi gorgortankaba boqol iyo konton buu ka bilaabi kii ka dambeeyey laba boqol baa la kala qaatay baa la dhihi kor baynu u socotaa lagaa yeeli maayo waxaa la ii sheegaya dad intii la gorgoriye lacagtii la gaadhay la keri waayey laysaga soo tegey loo beri markii la hadli waayey ay guryaha ku soo daadiyeen tag ay dheheenna dhaaf waxa idin daba socda lacag idinka bixinaya ma hayne qaybteennan dilaalayda ah yuu u danaynayaa yuu u shaqaynayaa eelehel ha la dallaco laaluushka ha la dallaco halkanaa lagu jiraaya wax ka soo daadsada warnimayo ilaahi ha laga yaabo yaan ku eednaa kaa dilaaleyda yaaynu ku eednaa ninkii ku baadhanayey marka horeba ixsaan iyo wanaag maadan ka sugaynin laakiin ka guriga kula jiifa soona jaajuusaya soo musiibo iyo mixnad maah ka tegayee laaluusha kugu qaaliyeynayana waa innaga warnimayo ilahi ha laga yaabo intaas si guud baan u sheegayaae qaarkiinna wax badan bay og yihiin horena waxaa loo yidhi habar umulsi iyo odayr waay- reeru weyn midna say wax og yihiin uma sheegaan haddii loo baahdo tusaalayaal badan oo hataa hebel iyo hebel yaan dhihi lahaa laakiin hebeshka lafteeda ay ugu qabsanaysaa kii laalushkeeda ku qaaliyanaya haddaan magacaabo qaarkiin baa gari igu qabsan doona mad sidaasaa nahay war khaayinka ha laga qabta dadka la dhihi maaye khaayin ha ahaadee khaa'inna badan baa jire khaayinka yaga maxaa loo sheegay baad wada dhahaysaan innaga khaayinka yaga maxaa loo sheegay baad wada dhahaysaan war ummad sidaasa oo saa u baahdalan ikhwaani sidan dan maaha dalkaad joogtaan dal muslina maaha dalaad tabar iyo awood ku leedihiinna maaha xalkiyo wanaaggu war ilaahayna ha loo toobad keeno oo ilaahay aan barino oo aan tadarrucno oo aan sadaqaad la baxno oo aan dunuubta ka kafo- ka ka hadhno lacalla ilaahay imtixaankeenna inaga faydaa laga yaabaayo ducadeennana aqbalo war aynu safkeenna midayno oo inteennan mas-uuliyiin ma wada nihin eraygeennuna meel ma wada gaadho bad baa xil iyo mas-uuliyad haya dadna maal bay hayaan dadna kelimad iyo maqaam meel gaadhay leeyihiin waxaad doonta ka tabee bal tan saan uga bixi lahayn aynu isku tuugsannoon mismidayno mowqifka ciddii ina matali karta talana aan ku biirinno tayiyo dhaqaalana aan ku darno aanan daba istaagno oo waxdatulkariim iyo midnimada aan ka shaqayno marka innagoo isku soo hadhna wixii inoo dhexeeya aan fajaasna haddaan rabno laakiin tan inaba reebi mayso cidiba ka tegi mayse bal calalaqal dibidii looda ku wada jirtay ee dibi bannaanka ka yimi iska wada difaacaya aan noqonno oo kelimadeenna aan midayno war xumatashiilka iyo iskudirka aan iska dayno war ilaah intaa ka yaabtaan kuwan safiyaha jaahilka ee ummaddan mixanka sabab u noqonaya ama ku fogaynayo iyaguna ilaahay ha ka yaabaan innaguna aynu iska qabanno de haddaynaan iska qabanin doontu waynala wada degi laakiin maxaa iga galayda soomaalidu wuxuu doonaya ha dhaco maxaa iga galay war ninka geedka harsanayse goynaya ama dabka gelinaya maxaa iga galay dan maaha ninka dadka fasaadinaya maxaa iga galay dan maaha maxaa dad mas-uuliyiina wax ka qabta aad u leedihiin marka kii fasaadinaya kora naga qabta maxaad u leedihiin wax maxaa iga galay maadahadan iyada lafteeda kan hoosta ka gubaya maa iska qabanna isagana midna inagaa wada awoodna kan inaga wada awoodna aan qabanno midna waa inaga awoodroon yahee ciddii awooddeeda iyo eraygeeda leh aynu ugu garbinno oon dhahna kaas adigu nagaga aad kan kalena annagaa kaaga filaanayna ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala ummaddan inuu toobada waafajiyo toobadan allahayna waafajiyo dunuubta iyo macaasidana allah inuuga gargaaro intii dhacdayna allah inaga dhaafo qalbigeennana allaha mideeyo safkeennana hal mid allaha ka soo dhigo intii xun iyo cadowna allah inaga qabto inta jaahilka lunsanee wax makastaana allah inoo soo hanuuniyo dhibkoodana allah inaga badbaadiyo allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma lamna rushdana waacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaha anta waliyuha wamawlaha waaqim الصلاة